kulan looga hadlayo ka hortagga xagjirnimada oo ay soo qabanqaabisay urur goboleedka igeda ayaa ka soconaya magaalada d jabuuti ee dalka jabuuti kulankani oo lagu wado in lasoo gebagabeeyo sagaalka bisha ayaa waxaa ka qaybgelaya ilaa iyo konton qof oo isugu jira saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya xubno ka socda culimaudiinka hogaamiyaasha dhaqanka iyo xubno ka mid a ururada bulshada ameebe maluunax oo ah uqaabilsanaha igad dhanka barnaamijyada ammaanka ayaa sheegay in xarakada al-shabaab ay tahay khatarta keliya ee hortaagan nabad iyo xasilooni ka dhalata soomaaliya iyo guud ahaan gobolka geeska afrika oo idin leh ameebe ayaa xusay dowladaha soomaaliya dowladaha gobolka iyo beesha caalamku inay ku dadaaleen sidii xarakada al-shabaab looga adkaan lahaa balse ay khatartoodii weli taagan tahay sidoo kale waxa uu sheegay in al-shabaab ay maran habaabiyaan qaybo muhiim ah oo ka mid ah bulshada sida culimaudiinka dhallinyarada iyo haweenka sida uu hadalka u dhigay islamarkaana waxa uu sheegay in loo baahan yahay in layska kaashado sidii looga hortegi lahaa arrintaasi gunaanadka iyo gebagabada kulanka ayaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ku aadan sida looga hortegi karo xagjirnimada iyadoona ka qaybgalayaashu ay isweydaarsan doonaan aragtiyo ku aadan arrintaasi